الحمد لله غير مقنوض من رحمته ولا ميؤوس من مغفرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون walaalayaal waxa aynu ku jirnaa casharkeennii afraad ama khudbaddeennii afraad ee aynu kaga warramayno haddii dhibaatooyin yimaadaan in farajku daba socdo innaga oo marna aayaadka qur'aankaa runtii ka faa'iidaysanayna ee qur'aanka ilaahay inoo dhex dhigay ee ka warramaya arrinkaa marna axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam ee arrinkaa ka warramaysa ee inugu dhiirinaysa ama in la yidhaahda ama la falo inoo sheegaysa waxaa ka mid ah ducooyinka qur'aanka ku jira ee ilaahay dhibaatooyinka uu dadka kaga xayuubiyo nebiyullaahi muusa calayhi salaam ducooyinka uu ku ducaystay isagoo ilaahiisa ku kalsoon yaqiinsan in dhibtu suulayso laba duco waynu ka soo warannay oo midna markii uu soo dhaqaaqayey ee uu masar ka soo dhaqaaqayey uu ku ducaystay marna markuu waddada cagta saaray ama bartanka waddada uu marayo ama waddadii soonihii uu ku soo dhowaaday uu doonayey waxaa haysa arrimaha adduunyo warwarkooda iyo walaacooda wixii keeni jiray waxa uu dareemayaa nabadgelyo la'aan inaan nabaddiisu sugnayn waxa uu dareemayaa gaajo iyo macluul waxa uu dareemayaa arad la'aan oo weliba arad aradka waxa ugu daran kabaha mufasiriintu markay sheegayaan kabihiina hataa waa ka dhammaaday siddeed cishuu soo socday iyo toddoba cishuu soo socday marka la yidhahdo degdeg u bax diyaargarow ma jiro waa laguu tashanayaae diyaargarow la-aan buu ku soo baxaya amnigiisii ayaa khalkhal ku jira maaha waa la xidhaya ee waa la dilaya haddii la qabto saad iyo saha iyo jicsin ma haysto meeshan uu ku socdo ee uu u soo dhaqaaqay waa hor ilaahay meel uu hore u yaqaanay oo uu tegey maaha waa qaxooti wuu soo barabaxay halkii uu garanayey waa ka yimi sida oo kale cid la socota oo ehel iyo qaraabo iyo xaas uu weheshadana ma haysto inahaasoo dhan marka la ysku daro waxa aynu dareemaynaa inay tahay dhibaatooyinka adduunka ee inagu xeeran qaar ka mid a muxuu ku daweeyey tala saarasho iyo tawakul iyo sabab wixii uu la iman karayey inuu la yimaado sababtii maxaa ka mid a inuu iska dhaqaaqay uu ka baxsaday si aan loo dilin inaad gaajooto iyo in kow lagaaga siiyo inaad gaajootaa dhaantay akhafu dararayn ayuu qaatay ducadii saddexaad waxa ay ahayd markii uu soo gaadhay oo waa tan aynu maanta dul taagannahay walaalayaal labadii ducee hore markuu soo ducaystay waxa uu u soo baxay haddii uu cidlo marayey wuxuu soo gaadhay madyan waa ardu shaam masr buu ka yimid shaam buu yimid waa dhulka falastiin weliba shaam waxaa la ysku dhahdaa falastiin iyo urdun iyo lubnaan allahuma iyo suuriya marka weliba xagga falastiin halkaasuu yimid siday mufasiriintu sheegayaan waa soonihii waa madyan soonaheedii ayuu ku soo dhowaaday walamaa warada maaa madyan bal balaqaha wuu soo gaadhay markaasuu ummaddii ugu horraysay la kulmaya ummad deggan oo nabad ku sugan oo xoolahoodii iyo hantidoodii ilaashanaysa oo shaqaysanaysa ayuu la kulmaya waa nooc iyadaa faraja inaad cid heshaa waa faraj waxaa meesha kaloo sawirka ka soo baxayaa uu yahay inuu xuduuddii ka soo baxay lagu hatig lagu hatigayey ee lagu dili lahaa oo uu soo galay dal kale masar wuu ka soo baxay halkii fircoon ka talinayey maaha halkan waa ummad kale madyan madyan waxaa ka taliya oo ka mas-uula cid kale mufasiriintuna runtii waxa ay sheegaan in cidda qisadu ku socon doontaa ee uu la kulmi doonaa ee qisadan aanu sheegaynaa ay ku socotaa inay tahay nebiyullaahi shucayb iyo ehelkiisii laakiin mufasiriinta qaar baa qaba inaanu ahayn mufasiriinta qaar baa qaba ibnu kaiir baa aada uga hadla qadiyadda lakiin culimmadu saasay u badan yihin waxa uu arkayaa laba hablood nabadda meesha jirta ayay kutusaysaa hablihii oo shaqaynaya oo xoolahooda doonaya inay waraabsadaan laakiin hablaha waxaa la kulmay arrin cajiiba oo ceelkii iyo darkii ay islahaayeen biyaha ka caba rag baa uga soo dheereeyey xoog waaweyn hablahana xishood baa ku ladhan dabeedna xoolahoodiibay celinayaan oy darkii iyo ceelkii ka celinayaan inta ay raggu ka fulayaan ee ay wakhtigooda dhammaysanayaan nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo gaajaysan oo aan dalgaranayn oo dhibta intaasoo habeen soo socday iyo maalin intaasoo canamaal soo socday hablahaa wuu ka damqaday damqashuu ka muujiyey labadii hablood ayuu waraystay dabeedna waxay u sheegeen inta ay qoladani fulaysay inay sugayaan aabbahood halkan hadduu ragga ka qaybgeli lahaana inama ay walaalayhiin iyo ehel kale may sheegin wa abuunaa shaykhun kabiir bayna aabbahayana waa oday weyn oo aan mashruucan iyo barnaamijkan fulin karayn annaga ayuu xilkiina qabsaday annaguna dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan kama suulayno inta ay fulayaan baanu iska sugaynaa arrinkaas wuu damqay fasaqaa lahumaa uma tawallaa ila adilli faqaala rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir qasaska qur-aanka waa inaad u fiirsataa waxaad ka helayso tiisii buu ilaabay hammigii iyo dareenkii iyo caadifadii hablahaa jilicsan uu ka arkay ayuu tiisii ilaabay halkaa waxaynu ka fahmaynaa diimaha ilaahay soo dejiyey inay hablaha iyo haweenka iyo dumarka sharfaan oo ay ciseeyaan oo markay ku xataa taadii aada ilaabayso haddii aad aragto haweenkii oo dhibban maaha waxa laynoogu sheekeeyo ee hablaha iyo haweenka laga saarayo daradoodii maaha fursadda dad badan baa ka faa'iidaysan lahaa isaga laftigiisu toddoba cishii soo socday kharashna wuu iskaga baahnaa anaa intan idiin waraabinaya eh maxaad igu siinaysaan ma odhan dareenkaasi kuma jiro nebiyullaahi muusa calayhi salaam fursadda ka faa'iidaysa muu odhan waa dhaqanka ambiyada waa dhaqanka saalixiinta waa dhaqanka dadka wanaagsan maxaa dhacay hablihii buu u waraabiyey dabadeedna waa halkaynu u soconnae geed hadhaca oo hadh cajiiba leh ayuu hoos galay oo magaranaysaa hoos jiifsaday isagoo ilaahay baryaya ducadanuu ku baryey faqaala rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir buul rabbigayow waxay adii soo dejisay ee aad i siiso ee khayra mid u baahan baanay waan u baahanahay ayaa u yidhi halkaa waxaa ka cad intaynaan dhaafin walaalayaal haddaad doonayso in masaa'ibta ilaahay kaa dulqaado cidunbaa masaa'ibta laga dulqaada wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu muxuu nagu yidhi fii cawni akhiihi ilaahay kaalmada addoonka wuu ku jiraa oo wuu kaalinayaa addoonku intuu saacidayo oo wax tarayo walaalkii shaki kuma jiro nebiyullaahi muusa inuu saaciday labadaa hablood in gurmadkii ilaahayna iman doono waa arrimaha wax lagu qaboojiyo ee fa- farajka lagu helay ka mid tahay mufasiriintu waxa ay sheegeen halkaa markay marayso xablihii way dhaqaaqeen aabbahood bay wakhti hore u tegeen oo aanay u tegi jirin ilaan raggiibuu nin iminka la galaye hore ugu soo dhaamiyey ee ugu waraabiyey xoolihii hablihii waxay gaadheen aabbahood wakhti ka duwan wakhtigii oo ka horeeya waxay mufasiriintu deedna odaygii arrinkii buu la yaabay waa sidee maanta waa sidee wakhtigan aad timaadeen qisadii bay uga warrameen ninbaa sidaa iyo sidaa sidaa iyo sidaa sidaa iyo saas haye deedna wuxuu ku yidhi iigu yeedha ninkaasi abaal buu mudan yahay iigu yeedha marka aayadda qur-aankii aayadda ku xigta fajaa'athu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa'in baa ilahay yidhi ibnu kasiir wuxuu leeyahy markuu aayadda fasirayo hadalka waxaa ku jira meelo la fahmayo oo laga soo booday wa fi lkalaami xadfun yufhamu min asiyaaqi hadalkaa laga fahmaya inta aan idiin sheegay oo ah inay hablihii hore u noqdeen inay xoolahoodii wakhti hore geeyeen in aabbahood waxa weeye arrinkoodii ula yaabay wakhtigay soo noqdeen inay u warrameen deedna ay uga warrameen wixii muuse uu sameeyey iyo ninkaa odaygii wixii uu qabtay dabadeedna uu u soo diray midkood labadii hablood mid ka mid a ayuu yidhi u yeedh culimada mufasiriintu waxay dhahan tii weynayd bay ahayd mid waxay dhahan tii yarayd bay ahayd innaga taasi wax inoogu jiraa macni ma jirto labadii hablood mid ka mida un taasi wax weyn maaha dabadeedna fa'danaa kutusaysa hadalkaa in hadalka fajaa'athu ixdaahumaa inantiibaa u timid nebiyullaahi muusa tamshi calaa istixyaa'in hablaha haybadooda sharaftooda gobonimadooda iyo qaabka ay u soconayaan bay aayaddu sawira inan xishood iyo xaya ka muuqdo inan xishoonaysa inan xijaaban inan asturan inan edabi ka muuqato waa inan haddaynu qowlka qaadanno u badan waa inan shucaybde waa inan guri nebi lagu rabeeyey deedna waxay ku tidhi inna abii yadcuuka balse waxay soo horraysiisay mashruuc ay u socoto had yo jeer markaa balaaqada waxaa ka mid a luqada balaaqooyinka luqada waxaa ka mid a qofka wixii shaki gelin kaloo dhan waad ka saarta waxay tihi aabbahay hadday xagga dambe aabbaha ka soo geliso ma ma qurux badnaa aabbahay fariintii bay qadimaysaa deedna iyadoo inaanay fariinta ku socon iyo iyadoo inaanay barnaamij wadan ayay ayaa ayaa meesha ka caaday aabbahay yadcuuka wuu kuu yeedhaya adiga sababtu maxay tahay liyajziyaka ajra maa saqayta lana suu kaaga abaal mariyo oo uu kuu gudo abaalkii aada noo gashay liyajziyaka ajra maa saqayta lana nebi muuse kama dalban laakiin waa baahnaa markan uu lahaa faqaala rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiirna marka ay culimmadu fasirayaane la soo ururiyo waxay u badan yihiin waxaa markaa macluul iyo gaajaa haysay qowlka ugu badani waa kaa laakiin waa anigii iminka akhriyay khudbadda carabiga khayr oo dhan mid yar iyo mid weynba waan doonayaa bay mufasiriin badan ku fasireen mid duun iyo mid aakhiraba waan doonaya oo muraadkiisu waxa weeye ilaa noloshiisa oo dhan waana qowl runtii camimaya khayr oo dhan mid yar iyo mid weyn mid hore iyo mid dambaba ayaan doonaya laakiin waxaa u badnaa xaaladda macluul iyo gaajaa ka muuqatay waa u baahnaa inantii wuxuu dariiqii itus qisooyin badan baa ku jira inantii baa horgashay inantii wuxuu diiday inay ka horayso dabeedna waxa dhacday wuxuu anaa kaa horaynaya qiso badan baa halkaa ku jirta waa la soo kaxeeyey waxaa loo keenay odaygii reerka shaykhun kabiir ayaa loo keenay falamaa jaa'ahu waqasa calayhi اlqasasa muxuu u baahan yahay shayga koowaadiis u baahantay ma taqaana horta amnigaaga in la sugo amnigaaga in la sugo magangeliyaad haysataa markaasaad wax cuni ood cabbi ood raaxaysane wuxuu uhi qaala laa takhaf falama jaءahu waqasa calayhi اlqasasa qaala laa takhaf markuu qisadii uga warramay iyo wixii arrinkiisu siduu ahaa ayaa wuxuu ihi laa takhaf idma'in xasil ha cabsan najawta min alqowmi الظaalimiin kuwii ظaalimiinta ahaa ee dhibta badnaa waad ka soo nabad gashay waad soo nabad gashay farajkii baa yimid amnigiisii baa la sugay liyajziyaka ajra maa saqayta lana in mushqaayad ay inantani aabbaheedu bixinayana way sheegtayo waxaa la yidhahdaa waa mustaqbalka dhow had iyo jeer markaad khudad samaynaysa iyo barnaamij midna waxaa la yidhahda waa ta dhow midna waa ta fog ta dhow maxay tahay waxaa lagugu yeedhayaa in he waxoogaa abaalmarina lagu siiyo kamanuu dalban markaa mustaqbalkii dhowaano ishaara loo sii riday mustaqbalkiisa fogi muxuu yahay mustaqbalka huwa noloshiisa oo dhan inuu reer helo inuu shaqo helo inuu adduun helo halkaa mustaqbalkiisu ka socdo risaaladii iyo dacwaddii ha dhowtoolo diintii iyo faafinteedii intiiba halkanaa lagu soo ururiyey qaalat ixdaahumaa yaa abat ista'jirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tiri labadii hablood baa mid ka mida waxay tiri ma tii weyneda mise waa tii yareed culimmadu labada way sheegaan waa tii soo kaxaysa bay qaar yidhahdeen xataa allahu aclam labadii hablood mid ka mid a ayaa waxa ay ku idhaahdeen aabbahayow ninkan shaqo sii waa tii bermanka ahayd muddada dheer ina khayra waxaanu ku dooranay wax kale maahe mabaanaan aqooni aragtidii qofku waanu aragti dheer qof hurdo waa inaanu noqon waa inaad qofka suurayn kartaa ood sheegi kartaa qofka muslim qof hurdo maaha waa qof cabiri kara oo sawiri kara dadka waxa weeyaan tayadooda iyo awooddooda iyo garashadooda waxaa tii ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin qof laba sifo ku sifoobay ayaa muhiima in shaqo la siiyo waa intaynu raadinayna maanta inantaasaa sheegta alqawiy alamiin ninka shaqada qabanaya inanta qofka shaqo inoo qabanaya hadduu qawi noqdo diin ahaan ammaano ahaan karti ahaan ummaddaas way hagaagaysaa amiin haddaanu hayno candhablaha ina jarayo xoolaheenni cunayo karti aanu lahayn ammaano wuu leeyahy lakin waa bilaa karti wax ma dhalin karo wax ma abuuri karo wax ma furin karo qiimo ma leh ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin kani sifooyinkaasuu leeyahay ayay tidhi karti buu leeyahay ammaanuu leeyahay awood buu leeyahay oo ammaanadiisa iyo maxay ku aragtay mufasiriintu halkaasay geliyaan dee socodkii ay bal ruux dumarayo nin isa soo raacay ee weli aan kaa horeeyo oo meelaha waxay ka sawirtay halkaasuu ka sii waday nebiyullaahi shucayb haddaynu qowlkaa qaadanno arrinkiiba u weyneeye wuxuu idhi guurkii iyo reerkii iyo shaqadii muddada dheer intiiba u sheegay qaala inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni cala an taajuranii amaaniya xijaj fain atmamta cashara famin cindik wama uriidu an ashuqa calayk satajidunii in shaء allahu min asaalixiin nacam waxaan kuu sheegayaa buu ihi labadeeda hablood mid baan kuu guurinaya shardina waan kuu dhigaya unkixak madhabka shaaficigu muxuu idhahdaa marka la meherinayo inanta ee la guurinayo waa in laftiga guur nikaax waa inu soo mara unkixak oo halkay ka qaateen qaala inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni labadayda mid ka mid a waan kuu guurinaya laakiin calى an taajuranii amaaniya xijaj sideed sanaad laakiin ii shaqaynaysa sideed waa heshiiska sideeddaa iyada waa lagaa doonaya waa combalsary fain atmamta caشhara haddaad se toban ku darto laba saa'idana famin cindig xaggaaga weeye haddaad noogu dartana laakiin inaan ku dhibo dooni maayo wanaagna waad iga arki doontaa qaala dalika baynii wa baynaka ayama اlأjalayni qadaytu falaa cudwaana calay arrinkaasi waa inoo xidhan yahay labada muddo kaan qaatana dhib kuma jiro haddaan sideeddaa kuu dhammaystiro iyo haddaan laba kuugu darin wax dhibi ma jirto marka mufasiriintu waxay dhahan tobankii buu dhammaystira tii wanaagsanayd buu qaatay wallahu calaa maa naquulu wakiil markay dad xisaabtamayaan ay arrin wada gelayaan ay heshiis gelayaan ilaahay baa arkaya haddii ay tahay khiyaama ku jirto ilahay baa arkaya maxaan uga jeeday qisadaas oo dhan muxuu helay nebiyullaahi markii uu ducaystay ee uu arrinkaa sameeyey muxuu helay dee waxa dhallinyaray doonaysaan o dhan buu helay nimcadii adduunyo waa kaa helay tii dacwadda weli maynaan gaadhin sidaa darteed ducooyinkan la akhristo oo ilaahay lagu kalsoonaado ayaan runtii odhan lahaa waxaan intaa raacin lahaa maanta runtii kelmad baan yaro raacinaya waxaa dalkii runtii ka jira dhib badan iyo caalamkaba mukhadiraadkiiba aad inoogu soo badanaya xataa waad arkaysaa ciidanka nabadgelyada oo dadaal badan muujinaya oo mukhadiraadkii kala duwanaa runtii marar badan aynu tiifiyada ka daawanayno oo xashiishadii oo khamrigii wax dhacaya cidda soo gelinaysaa waa inaga cid kale maaha qaar iyo cid ay adeegsadaan iyo cid adeegsata iyaga mukhadiraad waxa uu baabiiyaa ummadda diinteeda wuxuu baabiiyaa caqligeeda wuxuu baabiiyaa dhaqaalaheeda waxa uu baabiiyaa cirdigeeda iyo sharafteeda waa waa waa sun mukhadiraadku ummadaha waxaa lagu baabiiyana waxaa ka mid a mukhadiraadka caalamkan iminka ay dhallinyartu eegayso haa muuqaal ahaan iyo horumarkii xaggii dhaqaalaha way horumareen laakiinse waa ummaddaa dhaqan ahaan u baaba'day ee istooganaya isdelaya isdeldelaya islaamkuse cizi iyo sharaf buu qofka siiya caqligiisuu ilaalinaya diintiisuu ilaalinaya caafimaadkiisuu ilaalinaya dhaqaalihiisuu ilaalinaya sharaftiisuu ilaalinaya mukhadiraadka ayaa u sababa inay wab waana maqaasida shareecadu u timid mid ka midaba in caqliga la ilaaliyo oo cirdiga la ilaaliyo oo kuwa kale la ilaaliyo haddaba waxaa jirta inagoo kuwii hore la itaal daran oo qaadka ina wareeriyey oo khamriga ina wareeriyey ayaa baryahan imika dhowr bilood habeenkii maalintii ugu horeysan aanu kaba hadlaba ayaa bahalaya nicotin ayaa imikana ina wareerisay nicotin maxay tahay waa tubaco waa geedkan tubaakada tubaakada waa buuridii waa buuri sumaysan tubaakayna tubaq ayaga afaray bay ku sheegaan geed baa inta badan laga sameeya mararka qaarkoodna wax la isku dardaray baa laga sameeya lakiin waxay u badan tahay geedka marka laga sameeyo waa duulaan laynagu soo duulay dhallinyateedii lagu soo duulay waxallo waxaa iminka masaa'ibee dhacayana caruurtaa yari waxaa iyo xashiishadaa iyo khamrigaa iyo waxa ay cabbayaan ayaana khalkhalinaya inaguna iminka ummad adag oo xuduudihii u xidhan tahay oo qof walba qabanayaya runtii dee ma nihin markaa fursaddaasna waa laga wada faa'iidaysanaya oo shaydaankii o dhan baa ka faa'iidaysanaya bahal baa imika soo gashay dalka ganacsi ahaan loo keenay yaab leh waxaa ku qoran haddaba waxaa laftigeeda ku qoran oo soomaali lagu soo qoray iska daa ingiliishta iyo waxaa kale ku qoranoo waxaa lagu soo qoray ma isticmaali karo siddeed iyo toban jir cid ka yari way ku qoranta way ku qoran tahay halkaa waxay ku leedahay waxaa loogu talagalay da'da ka weyn sideed iyo toban badeecaddani waxaa ku jira necotin laqabit laqabatin sare leh iyadaa iyaday ku qorantah halkaasaynu maraynaa waa lagu qaybiyaa magaalada waa ganacsi oo xadkay dhaaftay waar culimooy waar culimada asala leeyihi intaan idiin sheegay waxaa siday u shaqayso waxaa ka mid a waxyaabahay leedahay idmaan qofkuu la qabsanaya markuu la qabsado wuxuu u baahanayaa mar walba ziyaado anuu dhakhaatiirtan runtii la soo tashaday waanan soo akhriyey markaan de wax soo akhriyay waayaan idinka dhakhaatiirta bahdii caafimaadkana waa la soo tashaday wax weeye la qabsi buu leeyahay khatara oo qofku u baahanaya way furfur jirkay furfurcooni gelisaa waxay dhaha maskaxda waxay ku gaadhaa toban ilbiriqsi toban ilbiriqsi bay ku gaadhaysaa mashaakilaadkay leedahay waxaa ka mid a dee mashaakilaadka ay leeyihiin mukhadiraadka kale idmaankaas iyo la qabsiga sida af carabiga coca cocayin baa la idhaha inglishtana waxa lagu dhaha cocaine ayaa lagu dhaha sida cocainta iyo harawiinta ayay jidhku la qabsadaa waxyaabaha ay sababto waxaa ka mid a annawba alqalbiya wadna istaag kad in wadnaha lagugu dhufto waxyaabaha ay sababto waxaa ka mid a daqda dami dhiikarka waxyaabaha ay sababto waxaa ka mida taa aan sheegay in qofkii uu la qabsado hadduu dhadhamin waayo uu tacbaa noqdo kala daata uu u baahan yahay inuu mar walba isticmaalo weliba mar walba kamiyad badan inuu isticmaalo ugu baahdo inagoo teenii hore la itaal daran maamahadii sheegi maaye ayay tanna inagu soo biirtay tanna maanta inagu soo biirtay waxaynu leenahay shacbi iyo dowladba ha la ysugu tag yararka hadda waksana iminkayna dawakhiye waxaasay wada cabsan yihiin waxyaabaha aadka aan la yaaba waxaa ka mid a barigii aan yurub tegey ayaa dad badanoo intiinan iyo in ka badan aan la kulmay ama muxaadaro ama qoloba magaala lagu tegey waxay ii sheegeen ingiriiska wakhtigaa lix iyo toban kun oo ummadda soomaaliya dhallinyartoodii inay xidhan yihiin waa beladan iyo waxaas me iyo dil iyo waxaas ila meeshii wixii baa fasaxee waxa ugu weyne lagu weydiinayaana in lagaala hadlayaana waa waxaasun waa mukhadiraadka iyo ilmaha balaayada sameeyey iyo kaa kaa dilay ayun baa lagaala hadlaya inta badan lix iyo toban kun bay ii sheegeen waxaase cajiib ahayd maalima maa ka mida magaalo ka mida magaalooyinka ingiriiska ayaa qolo ummaddii soomaalida ahayd isu jiray meeshaa deganayd baa ii yeedhay kasen sheekhina mari way soo kaxeeyeen talo halkay ku geynayeen sida ii soo wadeen ayay meel i keeneen suuq oo kalaa meesha askar baa halkaa joogta booliskii baa jooga halkana dhallinyaro fara badan ayaa jooga dhallinyartaasi waa wada soomaali siddeed iyo toban sagaal iyo toban labaatan jir waa caruurtii ka dhacday nolosha waxa mid waliba uu haystaa aniga markaasaa igu horraysay mid waliba wax sigaaroo kaleo u haystaa markaasuu bur ka siinaya meeshu way wada uraysaa sankaad saa isu qabanaysa sankaad saa isu qabanaysa war maxay ahayd se balaayadii iyo xashiishadii wixiibay waa waxay cabbayeen booliisku markaa uu ogol yahay sideed iyo toban jir bay dhaafeen maxaa sideed iyo toban jirka loo yidhi sharcigooda ah sideed iyo toban jir waxa ka yidhi isma maamuli karo laakiin sideed iyo toban jir bay ku qaangaadhaan markaa sideed toban jir isagaa doortay waxba anagu halkaas maanu inay dil sameeyaan iyo waxaas maa laga ilaalinayaa laakiin si xor weeye weeye arrintaas arrin sahlan maaha waa in dee qoladan keentayna lala dhigilgaraya lala eega dowladduna arrinka ay gashaa innaguna aynu wax la qabannaa ummaddani waa mustahdaf ummaddan waa lagu socdaa dhallinyarteedaa lala dagaalamayaa hablaheediiyo inamadeeda ummaddan in la dumiyo ayaa la doonaya haddaynu inagu garan weyno waynu jabi doonnaa ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا لها مسلمين تا فريمها إن صفرت إكل الدول qaarkood deynta ay la itaal daran yihiin qaarkood xagga caafimaadka qaarkood xagga ubadka qaarkood xagga guurka intaba iyo kuwa kale arrimaha kale ay noo soo sheegtay intu intaba ilaahay dhibta ha ka dulqaado intaba dhibta allah ha ka dulqaado ilaahay dhib oo dhan allah inaga dulqaado dhib oo dhan allah inaga dulqaado inta deymaysa deynta allah ha ka dulqaado inta xanuunsanaysa xanuunka allah ha ka dulqaado inta guur u baahan ee guur la-aani hayso ilaahay sababta guurka oo dhanna allah u fudaydiyo khayrna allah u geliyo inta fahmadu ka xuntahay fahmada allah u wanaajiyo inta cilmi u baahan cilmi allaha siiyo inta cibaadadu ka xuntahay cibaadada allah u hagaajiyo intaba waynu u baahanay allah inoo wada hagaajiyo muraadkeenun macsi lahayn mita allah inaga siiyo rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar